bismillahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan f m kusoo dhawaada warka subax qodobada saakay aan idiheennana waxaa ka mid ah daliska booliska nabad sugidda booliska militariga iyo ciidamada sida gaarka u tababaran oo xalay howlgallo guri guri ah ka sameeyey magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir oo kulan caasha sharaf iyo sagoodina u sameeyey duqa magaalada bolnas ee dalka swiden duqa magaalada bolnas ee dalka swiden oo bogaadiyey maamulka oo ku bogaadiyey maamulka gobolka banaadir iyo bulshada caasimada sida ay uga go-an tahay horumarinta magaalada muqdisho urur siyaasadeedka maamulka puntland oo cambaareeyey shaqaaqadii ka dhacday magaalada garoobe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo gaaray magaalada dooxa ee dalka qatar iyo go-aamo culus oo ka soo baxay shirkii golaha yurub ee ku yeesheen dalka swiden
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g blas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale duur wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha may sanada laba kun saddex iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax saaxiibayaal markaana waxaad u diyaargarowdaan iyagiyo faahfaahsan aynu ku bilaabnay daliska booliska nabad sugidda booliiska militariga u tababaran iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ayaa xalay waxay howlgal guri guri ah ay ka sameeyeen magaalada caasimadda muqdisho warkaan waxaa dheereynaysaa horyaheyna faadime cabdiqaadir
waxa uu ahaa howlgal qorshaysan oo ay iska kaashanayeen ciidamada booliiska soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada booliis militariya ciidamada nabad sugidda iyo ciidamada sida gaarkaa u tababaran ee haramcad waxaa laga sameeyey dhinaca qaybta weli wacdo gaar ahaan degmooyinka hodan iyo holwadaag howlgalkan waxa uu ahaa mid daba socday howlgalladii maalmihii u dambeeyey ee lagu xasilinaya ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoona dadka ku dhaqan caasimadda soomaaliya muqdisho ay sheegeen in isbeddel amni laga dareemayo guud ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoona maalmihii lasoo dhaafay howlgalka laga soo sameeyey dhinaca qaybta galbeed waa howlgal joogto ah oo socon doona islamarkaana saraakiisha hay-adaha ammaanka oo isku duuban ay ka shaqayn doonaan sidii loo yareyn lahaa falalka lidiga kuwa ammaanka dalka ee mararka qaar ka dhaca magaalada muqdisho ka hortagna loogu samayn lahaa ciyaalka weerada oo maalmihii u dambeeyaba ee ciidamada amniga ay ka qabteen howlgallo aad u ballaaran oo weliba lagu sameeyey in markaasi ciidamadu ay dib u dhigaan magacii ciyaal weero oo dhibaatadii ugu badneed ay ku haysay caasimadda soomaaliya ay ahayd iyo sidoo kale kooxaha dhaca ka geysta waqtiyada qaar caasimadda soomaaliya muqdisho caawa howlgalkii la sameeyey waxaa horjoog u ahaa taliyaha obareeshanada gobolka banaadir ahna taliyaha baraha kontaroole muqdisho cabdi cali saacadihii howlgalkan socday baaritaano kala duwan ayaa lagu sameeyey guryaha ku yaala hodan xaafadaha shirkole iyo waxyaha degmada holwadaag iyadoona halkaasi goobjoog ay ku ahaayeen maamulada degmooyinka hodan iyo holwadaag iyo saraakiisha dhinacaasi qaybta weliyow cadde ciidamada r r t iyo ciidamada jagbontiyada gurguura iyana howlgalkan ballaaran ee caawa la fuliya ayay qayb ka ahaayeen hay-adahan amniga iskaashanaya ayaa ujeedkooda ku qeexay inay yihiin hay-ado isku dhafa iskuna duuban islamarkaana u midaysan sugidda amniga muqdisho sidoo kalena ay ka hortegayaan falalka lidiga ku ah amniga gaadiidyada kala duwan ee isticmaala wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah caasimadda muqdisho ayaa mid mid loo baarayey halka shacab ka saaran gaadiidyadaasi ciidamada baaritaanada wada ay u sheegayeen keliya inay ka shaqaynayaan sidii amnigooda loo sugi lahaa si aysan idinkugu soo dhexdhuuman ayay yidhaahdeen shakhsiyaadka ka soo horjeeda xasilinta caasimadda shacabkii xaafadaha howlgalka laga waday laga kala keenay ayaa la isugu keenay hal goob waxaana halkaasi kula hadlay taliyaha qaybta weliyow cadde bulshadii ku sugnayd goobta una badneyd dhalinyaro ayuu ka dalbaday inay sii xoojiyaan la shaqaynta hay-adaha ammaanka ciidanka ammaanka inaad la shaqaydaan waxa dhibkayn ku haya annagii adigu isku dhibaana waxa dhibkayn ku haya inaad sheegtaan garawaaga guriga ku jiro idiinba inaad sheegtaan waxaad ka shakitaan inaad sheegtaan ood ciidanka la kaashataan ciidan lama yahayda ciidanka ma aragtaan may la shaqeeyaan tugada may ka qabtaan inaad la shaqdaan ku diidan marka adinku waxaa la rabaa inaad ciidanka la shaqeydaan dadka ciidanka noqonaya oo aqoon-yahanada oo mustaqbalka adinka waay haddii wax dhacaan dadkay ku dhacayaan idinka waay haddii barwaaqa timaadna dadka ku noolooha idinka waay waxaa marka noo roon barwaaqa inaan ka shaqayno oo dhibkaan iska ilaalino dhibkan idinkaa ilaalin kara ee, dhibkan idinkaa keeni kara gudoomiyaha degmada howlwadaag oo isna gebagabadii dhallinyarada la hadlay dhankiisa carabka waxa uu ku dhuftay inay sii laba jibaarayaan howlgallada sidan oo kale ah waxaad ogtihiin maanta een, intaan mustaqbalkoodii sida u yaallo waa ogtihiin haddii dowladdeenna iyo nabadgelyadeenna dowladna waxay ku hagaagtaa markay nabadgelyo hesho oy amni hesho amnigina maxaa noogu hor taagan in yaroo kooban inta yaroo kooban haddaan u midownana filxaqiiqa waa toosaa amnigeennu horumarka dalkeennaa toosaa mustaqbalka dhallinyaradeenna toose een, bilicdeennaa soo noqonee dalkeenna waxaan rabnaa marka annagoo midaysan oo shacab iyo dawlad iswadata ah inaan nimankaas ka wada hor tagno ciddii aragtoo soo sheegtaaho ajiray keene sida xaqiiqda markaan ka hadalno ajiray keene sababtoo ah haddaadan sheegin birri un walaalkaa dhimaha ama adaa dhimaha sida xaqiiqda markaan ka hadlayno waay. waa ogtiin maalin kastaaba qarxa dhacaayo ama dhibka dhacaayo dad iska socda oo guryoodii ka soo baxay oon dawlad shaqo ku lahayn oo shacaba ayaa ku le'da adiga mau naga kaa jecel yahay cid uu jecel yahay ma jirto qof soomaalidoo dhimato suu ka rabaa ama shacab ha ahaato ama dawlad ha ahaato waxaan rabnaa marka inaan meel uga soo wada jeesanno faaduma cabduqaadir aday tvga dalsan muqdisho
yahay aada umahadsan tahay waryaheena faadumo cabdiqaadir dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kulan caashin sharaf iyo sagoodina u sameeyey duqa magaalada bolnas ee dalka sweden dhinaca kalena duqa magaalada bolnas ee dalka sweden ayaa ku bogaaday maamulka gobolka banaadir iyo bulshada caasimada sida ay ugu go-an tahay horumarinta magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa kulan sagootin iyo casharaf ah waxa uu sameeyey wafti uu hogaaminayo duqa magaalada bolnas ee dalka sweden cabdulaahi aadan cadaani kaas oo maalmihii lasoo dhaafay howlo shaqo u joogay magaalada caasimadda muqdisho kulanka waxaa koobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir hana duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir xogayaha guud ee maamulka gobolka taliyayaasha qeybta guud ee booliska gobolka banaadir ee ciidanka nabad sugidda iyo booliiska gudoomiyaasha degmooyinka iyo sidoo kale agaasimayaal duqa magaalada ayrada gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir uu soo dhoweynayo cid kasta oo kaalin ka qaadanaysa dib u dhiska iyo xasiloonida caasimadda
waxaa caawa runtii farxad noo ah ka maamul gobol banaadir ahaan ka dowlad hoose ahaan inaan caawa ku soo dhoweyno magaalada muqdisho gaar ahaan degmadii dalxiiska ee rawda ubax ay madaxda ka aheyd xeebta liido oo aada maqlaysiin biyaha siay isugu dhacayaan waa laga yaabaa sweden in xeebtu ay ku yartaa waa suuragal marka ama isaba lahayn ama ay leedahay ninkaa naga og anagu ma aqaan laakiin meesha lagu loo soo dalxiis tegi jiray caawana aynu ku soo dhoweyno waa ku faraxsanna runtii xildhibaanada oo heer federaal iyo heer stateba iyo dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka iyo agaasimayaasha iyo guddoonka sare ee gobolka iyo taliyihii nabad sugidda ee gobolka iyo taliyihii ku-xigeenkii qeybta guud inaan idin soo wada dhoweyno caawa farxad ayay noo tahay waxayna idin tusaysaa sidaad ugu qormi doontiin qalbiga soomaalida aada ugu qormi doontiin idin tusaysaa waa taariikh qof dhallin yar ee dalkiisa ka tegay isagoo qaxooti ah ee tegay dal shisheeye ee inta uu dadaal sameeyey ku gaaray mustawooyinka kala duwan ee soomaalida qurbaha joogta qaarkood ay gaareen sida gabadha la idhaahda ilhaan cumar oo ku faanno ninka wasiirka ka ah wadanka turk kanada iyo midowda yurub meelo badan oo ka mid ah iyo caawa inuu nala joogo guddoomiyaha magaca oo habana iyo magaca degmadaasa marka in caawa inala joogaan habane iyo cabdullaahi cadaan waxaan rabaa saaxiibkay faysal inaan si gaar ugu sheego reer wadajarnimada waxaa u heliyey waa reer masarana ugu waatirijiin ciyaartii masar ka koorsay suu ka mid ahaa ee halkaa ka tegey kadibna galay yurub weliba sifada uu ku galay isan ayn sifo caali ah oo juhdi badan ayay ayay lahayd marka qofku waxaa la yidhaahdaa markuu soo koro ayaad markaad fiiriso ayaad qiimay kartaa qofkaasi sida uu noqonayo mustaqbalkiisa marka man jadda wajad waman zaraca xasad ayay yidhaahdaan carabtu waayahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali oo ka hadlayey kulan sagoodina casharaf ah oo xalay u sameeyey duqa magaalada boolnaas ee dalka sweden dhinaca kalena duqa magaalada boolnaas ee dalka sweden cabdulaahi aadan cadaani oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu ku bogaadiyey maamulka gobolka banaadir iyo bulshada caasimadda sida ay uga go-an tahay horumarinta magaalada muqdisho oo ay ka muuqato isbedel dhan weliba leh
بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدومية قدوميها قبل كمنادر اسلام مركان اها دوقة مقالة مقدشو كحيجي نديسة ماشا فرديو قدومياشا دقموين كقبل كبنادر عيدا مدى أمنيقا حلبان ندا أقاسي مياشا نمان وسلامنتهين sida hore loogu sheegay waxaan la yidhaahdaa magacayga cabdulaahi cadaani magaaladan ayaan ku dhashay ku barbaaray haddana sweden ayaan guddoomiye degmo ka ahay isla markaana ah duqa magaaladaas waxaan rabaa inaan marka hore ka mahad celiyo sida wanaagsan ee laygu soo dhoweeyey magaalada muqdisho dabcan markii aan soo tagayey dhowr jeer ayaa lay weydiiyey waxaa la yidhi nin mas-uulaa tahay waa in muxuu ahaa meeshaa u socotid amni ma ahan habbanaa ogaa waxaan dhahaa magaaladeediyaa u socdaa gurigaygiiyaan u socdaa waa amni waa inaan ma arkinoo tusaale u naqanaa aan tusinaa dadka inay ma arkinoo magaalada muqdisho ay kobcayso ayna amni tahay dabcan waxaa jiro dareen guri ama inaad dareemaysid inaad timaaday gurigaagi hooyo iyo guri aad degan tahay oo laakiin aadan ku haysanin dareenka guri loogu talagalay annaga waxaan joognaa magaaladeenna muqdisho xaafaddii aan ku dhalannay aan ku barbaarnay waxaan dareemaa inaan gurigaygi joogo labaatan sanana waan ka maqnaa aniga oo meeshaas ilaa iyo heerka hadda aan ka gaara ka gaaray haddana marnaba sida aan maanta meeshaan farxadda ugu dareemaayo oo reynreynta aan ugu dareemaayo ma marnaba meeshaas laguma dareemo dabcan waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho maamul wadaagga caawa haddii aan idiin sharaxo xafiiska aan mas-uulka ka ahay qaabka loo maamulo iyo aan isku barbar dhigo qaabka dowladda soomaaliya ama degmooyinka ay u shaqeeyaan waxba ma soo kordhinayso laakiin haddii aan isku barbar dhigno waxyaabihii aan arkay waxaa ka mid ahayd dhallinyaro aad u karti badan waxaan tegey degmada heliwaa guddoomiyaasha guddoomiyaha degmada ku-xigeenadiisa waxaan waxaan u tagnay iyagoo howl ku jiraan oo lix saac duhurnimo la maraayo una shaqaynayo muxuu ahaa shacabka degmadaas waxaa kaloo maalintii aan nimid aan tagnay degmada xamar jajab sidoo kale oo guddoomiye dhallinyar uu joogay si fiicanna ugu adeegaya markii loo barbar dhigo aniga hawshayda subaxdii isniinta ahayd aniga oo hoteelkayga jooga ayaa lay soo wacay agaasimaha degmada waxay ii sheegtay gabadha meesha ka shaqaynaysa jadwalka sida uu yahay isbuucaan socdo nusu saac ma dhammayn waxay kaloo ii sheegtay qaabka ay wax u socdaan saddex kun iyo laba boqol oo qof oo shaqaale ah ayaana degmada aan mas-uulka ka ah ka shaqayso laakiin howsha dhallinyarada aad maanta wax u egmata guddoomiye ay hayaan iyo tan annaga ahayno marnaba ma laysku barbar dhigi karo waxa ay ku jiraan maamul wanaagiiyo dadejinayaan waxa ay ka shaqaynayeen inay eh, eh, mujtamaca u adeegaan waxay ka shaqaynayeen inay inay furaan eh, jidadkii howlihii ay ay maalmeedkii ay ka shaqaynayeen runtii eh,
halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadi dalsane muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda go-aano culus ayaa kasoo baxay shirkii golaha yurub ay ku yeesheen dalka Is- iceland hogaamiyaasha golaha yurub ayaa soo gabagabeeyey shirweyne hal maalin ahaa oo shalay oo dalaado ahaa ay ku ye- ama dalaado ahayd ay ku yeesheen magaalada caasimadda ee dalka ee iceland rigif kulanka ayaa diiradda lagu saaray xadgudubyada aadane ee ka dhacay ukraine in ruushka lagula xisaabtamo burburka uu ka geystay ukraine iyo qulqulka muhaajiriinta ee qaaradda yurub golaha oo ay ka midaysa- ku midaysan yihiin afartan iyo lix dal ayaa shirweynahan isugu yimid sideed iyo toban sano uun kadib ruushka oo golahan horey uga dirsanaan jiray ayaana laga saaray kadib duula- duulaankii ugu qaaday wadanka ukraine guudaan dhegeystayaal warkaisu waxaad kala socoteen raaya dalsan muqdisho saaka waanaginta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tala la hel
simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho